barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axad ah sideedda bishii sideedaad ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur
وما يعلم جنود ربك
qodobada aan barnaamijkeenna duhurnimo idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doono wiil dhallinyaro ah oo qoray buug uu uga hadlayo xanuunka covid
وما يعلم جنود ربك إلا هو إله أسجع القرآن كما هو شجع ونوي وما رأي نوى بس إله علينا كيس أم جنود إلهي إن إنسان أحد معناها أقسم بالله أسجع مو يعني sadraadeed aniga ictiqaad ahaana dhama qof muslim aan ahay waxaan ictiqaadsanahay inuu yahay shaygaanu shay jundi min jundi bilaahi ah
ciyaarihii iyo warar kale oo xiise leh oo ay heesihii ka mid yihiin ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka mid ka soo horeeya warkii dunida oo aan idin aqriyo ururka mintidka ah ee taalibaan ayaa xadda maanta ah qabsaday magaalada kundus taas oo ka dhigaysa magaalo madaxdii saddexaad oo ay taalibaan qabsanayso muddo saddex maalin gudahood ah bayaan ka soo baxay taalibaan ayaa lagu sheegay inay la wareegeen xarumaha booliska guriga guddoomiyaha gobolka iyo xabsiga magaalada goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen calanka taalibaan oo suran bartamaha magaalada sidoo kalena garoonka diyaaradaha ay u dhowdahay inay gacanta ku dhigaan labadii maalin ee lasoo dhaafay taalibaan waxay sidoo kale soo qabsadeen caasimadaha gobolada nimruus iyo jowzjan waxaase weli uu dagaal ka socdaa gobolka galbeed ee heeraad iyo magaalooyinka ku yaala koonfurta ee kale ah kandahaar iyo lashkaar gaah tani intii ay ciidanka nato ka soo baxeen afghanistan taalibaan ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ku yaala dalkaasi dhaca koonfurta aasiya boqortooyada sacuudiga ayaa ogolaatay sanad iyo bar kadib in muslimiinta caalamka ee qaatay tallaalka covid inay mar kale imaan karaan cumrada laga bilaabo beri oo isniin ah siday qortay wakaalada wararka dowladda sacuudi arabiya ee s p a sarkaal ka tirsan wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa sheegay in xujayada gudaha iyo dibadda ee loo ogolaaday gudashada cumrada ay khasab tahay inay la yimaadaan caddaynta qaadashada tallaalka covid laakiin xujayada tallaalan ee ka imaanaysa dalalka uu ku badan yahay cudurka covid ee uu sacuudigu ku daray liiskaas ayaa si gooni ah loo karantiili doonaa sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaaday keliya lixdan kun oo muwaadiniinteeda ah ama dadka haysta iqaamada dalkaas sababo la xiriira halista cudurka safmarka ah ee covid iyo toban warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey waryaheenna cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanteeda afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaannu kaga hadli doonnaa hadduu eebba idmo degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya xanuunka covid sagaal iyo toban kaasi oo qoray maxamed odowaa xersi oo ah nin dhallinyaro ah islamarkaana kaga hadlaya buuggiisa xaaladda xanuunka covid sagaal iyo toban iyo bilowgiisii halka uu ka yimid toddobaadkan barnaamijka ayuu marti iigu yahay hadduu eebba idmo kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka buugga waxa uu xambaarsan yahay oo horta aan macnaha ugu weyn oo xambaarsan yahay waxa waaye waa in bahalkan dhihi jiray maxaa la yidhaahdaa laga faa'iidaystaa xanuunkan covid nineteen asal ahaan meeshuu ka yimid ama bahalkaan dhihi jiray maxaa la yidhaahdaa haddii lagu arkay xanuunkan caalamka maadaama uu yahay shay saameeyey in maaragtay baalkan dhijiri maxaan yidhaahdaa la sameeyo qaabkii looga hortegi lahaa iyo sidii maaragtay xanuunkan dadku ay ku yaran lahaayeen faafitaankiisa
muhiimadda aad uga lahayd soo bandhigidiisa
muhiimadda ugu weyn oo anigaan usoo bandhigay waxay ahayd inaan macnaha dadka ka saaciideeyo xanuunkan inay fahmaan ilaahi subxaanahu watacaala dee sida diinta ay noo sheegtay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilahay isagaan qur-aanka noogu sheegay oo nagu yii oo maaragtay lagu ogeysiiyey ilaahay ciidankiisa ama dunida ilaahay inaysan axad macnaha og uusan jirin isaga mooyaane sidaa daraaddeed aniga ictiqaad ahaan maadaama qof muslim aan ahay waxaan ictiqaadsanahay inuu yahay shaygaanu shay jundi min junuudillaahi ah taasna sababka ilaahay subxaanahu watacaala ay tahay caalamka dhan ugu camimay in ilaahay uu tusiyo dadku inay yihiin dad bini aadam ah isaguna uu yahay axadka khaaliq ah oo abuuray sidaa daraaddeedna qudradiisa uu ku muujinayo waxa ugu yar shay haddii ilaahay bini aadamka uu ku salabo inaysan maaragtay awood aysan u hayn ama aysan u heli karin teknolojiye kasta iyo nooc kasta iyo wax kasta isticmaal inay ka hortagaan shayga ugu yar wax ka weyn iska dah horta muhiimadda ugu weyn waa taas oo dadka inaan tusiyo ilaahay qudradiisa inay tahay shay weyn waxaa kaloo jirta xanuunkan markuu yimid adduunka faa'iido badanna wuu keenay khasaaro badan khasaaro badanna waa keenay inkastoo khasaaradiisu ay badan tahay faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dad baa waxay xanuunkan uga faa'iidaysteen inay time ama wakti u helaan inay wax hal abuuraan oo ay hal abuur sameeyaan dad baa waxay soo same soo saareen gaariyaal ay ugu magac direen covid nineteen dad baa waxay soo saareen bahaladan loo yaqaano macnaha bahalka dhijir maxaa la yidhaahdaa mootada oo u samaysan qaabkii oo kale sida waddankaas hindiya oo kale ay u sameeyeen oo markaas dadka ay ku tusinayaan wax cusub inay sameeyeen qofba ikhtirac buu sameeyey saas daraaddeed marka maadaama bahalkii una wada saameeyey oo qofba dhinaca ka galay aniga laftarkeyga waxaan uga faa'iidaysta time inaan u helo inaan bahalkii daraaseeyo daraasa cilmiya taasoo weliba ku saabsan aqoon maaragtay dhinacyo kala duwan ah xag diiniyan iyo xag maaragtay maadiyan ahoo anugu dhakhtarna ma ihi siyaasina ma ihi waxa la yidhaahdo mana ihi dad ma dadka ka shaqeeya maaragtay naas naasna ma ihi oo hadda maaragtay nin kalkaaliya soo noqdana ma ihi hase ahaatee baxsiga cilmigii aan sameeyey ayaa waxaan ku soo saaray waxa bahalkan dhihi jiray maxaa la yidhahdaa bahalkan meesha uu ka yimid waxaa dhihi jiray maxaa la yidhaahdaa waxa lagu hortegi karo aniga laftirkeyga shaksiyan waxyaalo fara badan oo baxsigaas aan ka faa'iidaystay oo afkaara ama bahalka dhihi jiray maxaa la yidhahdaa aaraa ah oo laftirkeedii diiniyan ah oo aan meesha ku dhex daray tusaalahaan oo kale waxa iigu weyn waxay tahay in aan dadka tusiyey in ila hadday musiiba timaado in ilaahay loo cararo oo shayga ugu horreeya ay tahay looguna carari karo toobad in la sameeyo oo ilaahay loo laabto subxaana watacaala kabacdina de sharcigu ma diidaya asbaabtan kale oo hadda maaragtay ama xagga liqaaxaadka ha noqoto ayadoo laftirkeeda in la samayn karo sharcigu ma diidin oo buug waa ka hadlay marka muhiimadda iigu weyn waa in aan soo bandhigo anoo ahin soomaaliya oo maaragtay islaam ah inaan soo bandhigo afkaar ku saabsan xanuunkaa la yidhaha covid nineteen oo weliba haddana dafatiran oo cilmiyan u dafatiran anoo maaragtay meelo fara badan iyo ilo fara badan arrinkaas kasoo xiganaya oo maaragtay laftirkooda buugga ay ku qoran yihiin ciddaan kasoo xigtay runtii anigu waxaan dhihi karaa markii dee buuggii maanta soo bandhigay oo bandhigiisa maanta ayaan sameeyey xafladiisa hadda laga soo dareeray oo magaaladii maarata aan kusoo bandhigay oo magaaladan cabud waaq ah odayaasheedii waxgaradkeedii culummadeedii aqoon-yahanadeed dhammaan meesha la isugu tegey maadaama la isugu tegana meeshaas dhammaan ay ka qireen in buuggan uu nidaamku u qoran yahay ay tahay nidaam dadka ka saaciideynahaya inay faham guud iyo mid khaas ay u yeeshaan xanuunkan wax ku saabsan kolley dee kitaabkiina idinkuna waad soo bandhigi doontaan anigu waxaan aad ugu faraxsanahay oo weliba aan idaacadda maaragtay v o a aan uga mahadcelinahayaa dhiirigelinta markasta ay dhalinyarada soomaaliyeed ama bahalka dii jiri maxaa la yidhaahdaa dadka qorayaasha ah ay kala qayb qaadanahayaan inay ku dhiirigeliyaan himada sarraysa iyo qofka inuu maaragtay wuxuu afkaar aaminsan yahay ama wuxuu qoray uu soo bandhigi karo ayada markaas taasna ay maaragtay qaab cilmiyeysan intay u daraasayaan ay kala qayb qaataan in shayga uu noqdo shay maaragtay baaha taasna waan uga mahadcelinaya idaacaddiina oo v o a ah insha allah waxaan rajaynayaa buuggu inuu noqdo buug caalami ah cid iyo ciddii u baahan daraasaynteeda waa u furan yahay naqdigeeda waa u furan yahay runtiina buuggaas wax fara badan oo culuumaha ka buuxa waxyaalaha ka buuxa gudihiisa waxaa ka mid ah xanuunkan mate inuu kasoo bilo mise waa laga horreeyey xanuunkan sida reer galbeedku noo sheegeen ma xanuun dad maaragtay ay bini aadan ay sameeyeen ba mise waa xanuun ilaahay xaggiisa ka yimid waxyaalahan soo bandhigay waxaa ka mid ah waxaan ugu ugu magac daray alkhuraafaat almutadaawala khalfal kawaalis macnaha khuraafaadka waxyaalaha dadku ay ka sheeg sheegayaan gadaal oo macnaheedu ay tahay shan shay oo loo tiirshay xanuunkan inay ayagu sabab ku leeyihiin shantii shay waxay caalamka ama dhakhaatiirtu ay ka dhaheen waan qoray afkaar fara badan oo dad maaragtay aqoon-yahana ay leeyihiin baan ku qoray meesha oo hadalladaas ay ka yidhaahdeen kutubaha diinugu waxay ka qoreen baan meeshaas ku qoray rag badanoo weliba caanahoo maaragtay oo adduunka caanka ah sida ninkaan la yidhaha bill gates oo kale warbixinadiisa meesha ku jira dadka loo tiiriya xanuunka inuu isagu sameeyey baa ah iyo ayaa ka mid ah arrinkaas inay been tahay oo kale uusan ninkaas maaragtay bini aadan uusan tacsiir lahayn meeshan ku muujiyey hadalladiisii adoo soo qaadanaya iyo hay-ad asaga uu leeyahy oo khayriya hadalla ay leedahay almuhim waxay tahay buuggu waa buug si generaal ahaana oo guud uga hadlahaya xanuunkan wax ku saabsan
kasokow hal abuurkan markii uu kugu dhashay oo ah curinta buuggan degmada cabudwaq waxaa ka jiray dhowaan in xanuunka covid sagaal iyo toban dhibaatooyinkiisa aada looga cabanayay markay noqoto in dad badan uu soo ritay dad ay u dhinteen dareen caynkee aabay bulshada u aragtay bandhigaaga buugga
waa su-aal aada u wanaagsan weriye aad baad umahadsan tahay runtii aniga buuggayga dadka iigu weyn horta caawada aan ugu soo bandhigay waxay ahayd maadaama nin anigu deegaankaan ahay in dadkii deegaanka aan ku dhiirageliyo dhalinyarada joogta waxa la yidhaahdo inuu qofku hal abuur samaysan karo taas ka sokoowe bulshadu su-aasha haddaan usoo laabto markaan buuggii soo bandhigay waa la hadlay oo dadkii aqoon-yahanadii odayaashii cid kasta oo xafladdii buugga lagu furahayey ama lagu bahalka dhiji lagu soo bandhigaya ka hadlay dhammaan waxay isla qaateen nidaamka buug wuu qoran yahay anigu luqadda carabiga ayaan ku qoray horta sababta aniga tacliimteedu carabi bay ahayd ingiriiska laftarkiisa wax waa ku bartay laakiin almost waxa weeyaan carabi baan wax ku bartay marka luqadda carabiga ayaan bartay waxaan u bartay waxay tahay shaygaan ka hadlaya waa shay diiniya oo in badan maaragtay kitaabka waxaa ku dhex jira masaa'il diiniya saas daraaddeed luqadda carabiga saas aan u doortay marka dadkeenuna luqadda carabiga way akhriyaan horta anigu luqad soomaaliya kuma qorin insha allahu laakiin nusqada ku xigta soomaali baan ka dhigi doonaa oo meesha xafladdii waa ka ballan qaaday marka maadaama dadkii ay arkeen nidaamkii oo loo akhriyey oo meeshii rag aqoon-yahana ay buuggii oo daalacday ay ku tafsiireen oo dadkii ay u faahfaahiyeen aniga laftarkeygii meesha xafladdii aan ka hadlay oo aan buuggii nuqdadeeyey oo maaragtay aan chapter chapter wuxuu ka hadlay aan u sheegay aad bay dadkii ula dhaceen waxayna isku raaceen in buuggaanu xanuunkan hadda maadaama magaalada uusan ka jirin oo problemkiisii uu guuray oo hadda maaragtay dadku waagii hore suu magaalada ugu badnaa uusan ugu badnayn lacalla maadaama adduunka uu kusoo laabtay oo mar kale uu soo laabtay oo weliba haddana uu yeeshay maaragtay waxyaalo kala duwan oo salaasaad la yidhaahdo iyo waxyaalo dufar la yidhaahdo oo kala duwan uu yeeshay oo meelo kala duwan adduunka uu ka nooc noocyoobay in buuggaanu ka qayb qaadan doono inaan reecabudaaq ahaan aan ka hortegi doono qaabkii looga hortegi lahaana oo buuggaanu qoray lagana faa'iidaysan doono waxaana meeshaas layga codsaday xafladdii gudaheedii dadkii meesha joogay odayaal iyo dad maaragtay waxay u badnaayeen dhalinyaro ahoo maaragtay inta badan aan luqadda carabiga maaragtay in badanoo kamid aysan ku fiicnayn inkastoo aqoon-yaano jaamacadeed iyo kuwa iskuulaad iyo ay joogeen ay soo dhoween haddana waxay iga codsaneen luqadda soomaaliya inaan u tarjumo waanan soo ballan qaaday inaan samayn doono insha allahu tacaala buuggan bulshada sidee kaga faa'iidaysan kartaa aad baad u mahadsan tahay weriye dadku isku aqoon ma ahan anugu saan horeyba u sheegayba hadduu horta qofka luqadda carabiga garanayo uu garanayo oo maaragtay luqadda carabiga qof fahamsan uu yahay horta buuggaanu waa buugga ugu fudud luqadda carabiga waxyaalaha ku qoran ma ahan baalka dhijir maxaa la yidhahdaa luqad oo meelka laga keena waa luqadda carabiga ahayd oo luqatulfusaxa ahayd daadeedna inuu qofku akristo uu ka faa'iidaysto u fudud hadduu luqadda carabiga garanayo midda kale waxaa kaloo sii fududayna qofku inuu ka faa'iidaysto buuggan buugga waa nidaam ayuu ku socdaa nidaamkaas oo ah fasalo salaan oo kale wuxuu ka hadlaya bugu maahiyatu ma maahiyatu covid nineteen macnaha maahiyad macnaha waxa macnaha waa xaqiiqatuhu wey taas aan ku macnaynay inaan tilmaanay tilmaamihii ya sifaadkii asaga uu lahaa iyo wixii calaamadaho lagu garanayay waa fasalka ugu horeeya kan ku-xiga waxa weeye xageebuu kasoo daahiray yaa abuuray bahalkan ma insaan baa abuuray mise waa xaggiisa ka yimid waa fasal gaara intaasu ka hadlaysaa jabtar gaara weeye waxaa kaloo iyadana markaas jirta in abwaab iyo fasallo uu ka samaysan yahay buuggu taas oo sahlaysa qofka inuu ka faa'iisto hadduu luqadda carabiga garanayo
ma jiraan marka wax caqabada ah oo kaa soo wajahay buugga intaad ku howlaneed hal abuurkiisa iyo qoristiisa
caqabado aad iyo aad u fara badan baa iga soo wajahay caqabadahaasoo dhan meelo fara badan iga yimi kow horta waxaa ugu horreeyay ahayd inaanan haysanin markaas laptop aan warbixinadii aniga aan habay aan ku qorto saas daraaddeed waxaa caqabada iigu weyn ahay inaan buug iyo qalin isticmaalay oo aan buug marka hore buug iyo qalin baan buugga ku ku macnaa kitaabka aan ku aysay markaan qoray kabacdi waxaa ii sahanlaatay markaas laptopgaygii inaan markaas aan helo oo markaas aniga shaksiyan ahaan laptop aan yeesho saas daraaddeedna aan markaas intaan luuqadda carabiga ku shubto aan maaragtay aan kabacdi markaas laptopga aan ku shubo oo aniga aan geliyo kabacdi haddana markaas aan b d f ahaan usii bedelo ama aan juhdi badan kusii bixiyo si u hagaagi lahaa caqabada kaloo iigu weyn waxay tahay in aan bulshadii ka waayo waxay u dhiirageliya taas oo keenayso dadku inay u arkahayeen buuggan markaan isku mashquulsanaanoo kale saliyada dadku ay guryaha joogeen ama la iska joogay goobaha shaqada oo bahalka dhi jiray maxay xubaha qabanayeen lockdownku carada saarnaa ayaan buuggan qori jiray in badanoo dadka kamid a waxay dhihi jireen niyo waxaad samaynayso ma noqon doonaan wax xaqiiqa ah runtii waxaad qoraysa waa wax fiican akhbaarta iyo waxaad maaragtay juhdi aad ku bixinayso saaad u nidaamisa waa shay fiican ma noqon doonaa waxaad soo bandhigto macnaha waxa waad ka hayn doontaa waad iska dayn doontaa iyo maya anigu waxa weeyaan shaygan mar haddaan daabay waa inaan meeshii ugu dambeysay geeyaa waxa la yidhaahdo oo waxa weeyaan aanan ka harin oo markaas aanan maaragtay helinin sanaalsi qofki ku dhiirageliya caqabadaha iga soo kulmay taasaa kamid dhalinyaro badan oo waxaa jirta leh hal abuur laakiin wakti aan u helin ama dhiiragelin aan u helin in ay hal abuurkooda bulshada la wadaagaan usoo bandhigaan marka fariin caynkee ah baad u diri lahayd si dhalinyaradu ay hal abuurkooda bulshada uga faa'iideeyaan
aad baad umahadsan tahay weliye runtii horta dadku isku mid ma ahan oo ilaahi subxaanahu watacaala dabaacida dadka iyo bahalka dhihi jira maxaa la yidhaahdaa qofka macnaha ama dhiiranaanta shayga uu ku dhiiranahayo ama ducfigiis waa shay iska khilqiya weya inkastoo bini aadan o dhan ba uu iska daciif yahay haddana dadku isku himana maahan isku tiigsana maahan marka saas daraaddeed horta qofka shaksiyan asagu wuxuu asagu iska dhigan waayo suu iska dhigan waayo hadduu asagu qofku yahay qof iska liisiya oo iska maaragtay kaslaana hadduu iska yahay saas buu noqonayaa wax kastana saasuu noqonayaayo dee aakhirkiisana waa isticmaan weya in wax alaale wuxuu wanaaga ama wax alaale wuxuu horumar ilahay inuu ka hojiyo weeyaan asalkiisu qofka kaslaanka ah oo wahsida badan marka qofku hadduu qof yahay himo caaliye ale ama meel tiigsanaya inta badan waxay u u badan tahay inuu meeshaas gaaro runtii an waxaan ku dhiiragelin lahaa marka dhalinyarada in qofku uusan horta cabsi waxa la yidhaahdo uu qalbigiisa ka saaro cabsidaasoo ah waxaan ma hirgeli karaan mise ma hirgeli karaan asagay ku xiran tahay kuma xirna qof kaloo meel kale uga yimaada iyo cid markaas uu isla hadlahayo ku dhahda waxaan waa hirgelayaan sababta waxaasna waxba u kordhin mayaan horta shaksiyahan waxaan dhihi lahaa qofku asagu nafsadiisa ha tashjiiciyo oo ha ku dhiirageliyo in horta waxaan asagu ka meel gaaro waxyaalaha hadda meesha aan ka sheegay galabta waxaa kamid ah xafladii buugga lagu soo bandhigay oo dhalinyarada aan ku dhiiragelinayay waxyaala badan oo diiniya markaan soo qaatay kabacdi waxaan soo qaatay nin imaam ahaa oo la yidhahdo magaciisa imaamu ibnu breid la yidhahdo wuxuu kamid yahay ragga wax ka qoray fannigan la yidhahdo adab waxaa jirta marka abyaad uu soo qaatay oo dadka ku dhiiragelinaya waxaa kamid ahaa bayd uu yidhi oo ama shicir uu meeshaas ka sheegay oo yidhi wainama almar'u xadiisun bacdahu fakun xadiisan xasanan liman wacaabu wuxuu yidhi wainama almaru xadiisun bacdahu buyo qofku sidiisaba wuxuu kusoo kooban yahay waa sheeko asaga gadaashiisa ka harta wey sidaas daraaddeed maadaama qofku uu ku xiran yahay ama uu kusoo kooban yahay sheeko asaga ka harta war waxaad noqotaa mid weelaya sheeko wanaagsan macnaha wax wanaagsan ha kaa haraada sababta qofku marka haddu dhinto waxa keliya ka haraya waa war wey muxuu qabtay muxuu qofkaan wanaagaha u ka tegey muxuu baalka dhijil lagu xasuusan karaa waa intaas wey qofku intaasuu qiimo ku leeyahay marka sidaas daraaddeed way fiican tahay dhalinyaradu inay ogaadaan wax alaalay wixii ayagu ay samaystaan oo ikhtiraaca ama hal abuurah in ay tahay aahaar ay nafsadooda uga tagteen waxaa kaloo taas sii xigta oo aahaartaas sii dheer waa shay bulshada nacfi u yeelanaya wey hadda waxaan aaminsanahay buuggan hadda aan qoray waa taariikh wey runtii waanan tarjumi doonaa luuqado badan aan u tarjumi doonaa insha allahu tacaala oo aan maaragtay faransideed ahaan aan u samayn doonaa marka waxa weeyaan waa qofka dhalinyarada waxaan ku dhiiragelinaa oo soomaaliga ah in uu asagu wuxuu beerto ayuu helahaya wey wuxuu ka tagto unbaa ka dambaynaya noocay rabtaba ha noqotee marka waxa weye taas waxay keenaysaa qofku inuu hal abuur yeesho hal abuurkaas waxaa si dheer waxa uu ku jiro inuusan ka harin sababto waxa weyaan wax adduunka qofka ama aan runta ku arki ama kutubahan ku arki jirnay waxay tahay qofku waxa uu sameeyo waxa ugu liita wax uu bilaabay uu dhamaystiri waayo wax ka liita ma laha mar haddaad shay bilowda haddaad dhamaystiri weydo waxa weye aksaa darajaad joogtaa wey meeshii ugu hooseysay baad maraysaa laakiin shayga inaad dhamaystirto waa loo baahan yahay marka saas daraaddeed anigu waxaan waan bilaabay muddo hal sana iyo abaaf bay igu qaadatay inaan buuggan qoro runtiina waan sii wadi doonaayo weliba waxyaalo badan baan kusii kordhin doonaa insha allahu tacaala marka anaga saaka dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa hal abuurku nolosha ku jirta horumarka qofka ku jira magaca qofka ku jira waxaan leeyahay dhalinyarada hore u socdeen midda kale waxaan kaloona codsanaya anaga dhalinyarada haddaan nahay anaga soomaali haddaan nahay isma dhiirigelin tusaalahaan waxaan maanta aaminsanahay buuggan in ajnabi maanta hadduu qori lahaa oo ama arab ah ama baanka dhijira maxali americana ama wax kale hadduu qori lahaa soomaalida aad bay u wadwadi lahaayeen waxa laga yaabaa ama idaacadahooda ama warbaahintooda ama bahalka dhihi jiray maxaa la yihahdaa baraha bulshada ay soomaalida ka wada hadlaan aad bay uga sheekeyn lahaayeen qofkaas laakiin qof soomaaliya hal abuurkiisa ama wuxuu soo bandhigo nooc ay rabaanba inta badan soomaalidu way qariyaan oo dabcan waa iska dhaqan aan iska leenahay unun waa xaasidnimo ma dhihi karo laakiin waa dhaqan aan iska leenahay laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo muwaadin ah wuxuu sharaf ku leeyahay dadkiisa iyo bulshadiisa qaabka ay u garab istaagaan iyo qaabka ay uga falceliyaan wuxuu la yimid oo wanaag ah taasay ku xiran tahay in badanna way dhacdaayo hadda dowladaha ama hormaray ama bulshooyinka kale oo wax sameeyo wixii ayagu ay sameeyeen waxa banaanka usoo saara waa bulshada ay ku dhex nool yihiin ama ay kasoo jeedaan wey aad waxaan ugu mahad celinaya idaacaddan v o a inay tahay idaacadaha ugu horreeya kuna dhiirageliya dhalinyarada iyo dadka hal abuur kale inay hal abuur sameeyaan iyo horumar aad baan barnaamijkaas idinkaga mahad celinaya waadna mahadsantihiin idaacaddiina waxaan ku rajaynaya inay noqoto idaacad insha allahu bulshada soomaliya wax badan ka caawin doonta
intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu mar kale barnaamij caynkaana ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin masaaq oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna xulka baraaziil ee kubadda cagta ayaa ku guulaystay koobka qaramada ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada tokiyo ee dalka jabaan baraaziil ayaa ciyaartii fiinalka waxay isugu soo hareen xulka sbein oo ay uga badiyeen laba gool iyo gool iyadoo goolasha xulka baraaziil ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah richardson halka goolka guushana uu u dhaliyey ciyaaryahankooda malcom markii xulka baraaziil uu goolka hore u dhaliyey ciyaaryahan richardson ayaa xulka sbein waxaa u barbareeyey ciyaaryahankooda uyarzabal ka hor inta uusan malcom u dhalinin goolkii xulka baraaziil u suurageliyey inay ku difaacdaan koobka qaramada ciyaaraha olombikada adduunka dhinaca iyo ingiriiskana kooxda lester city ayaa xalay ku guulaysatay koobka community shell ee loo dhigo labada kooxood ee ingiriiska ah ee ku kala guulaysta koobka f a kaabka iyo horyaalka premier leaga lester city ayaana xalay ku suuldaartay kooxda manchester city gool iyo waxba iyadoo xidiga ihanija uu soo taabtay shabaqa kooxda difaacanaysa horyaalka premier leaga kooxdii lester city ee xalay ka guulaysatay kooxda manchester city ayaa waxaa ka maqnaa daafaca ay ku dhaartaan ee fofana kaasoo ku dhaawacmay kulan ay kaga hortageen kooxda vilareaal fofana ayaa la sheegay inuu maqnaan doono tan iyo bilowga sannadka labakuniyolabaatanka kooxda manchester city ee xalay guuldarrada la kulantay ayaana garoonka soo gelisay ciyaaryahanka ay boqolka milyan ku soo iibsadeen ee jack grelish xidigan ayaa waxa uu u ciyaari jiray kooxda astonvilla oo lacaga badan ka faa'iiday maadaama qandaraas muddo dheer ay ka siixdeen ka hor inta aysan kooxda manchester city ka iibinin grilish ayaa sidoo kale ka mid ahaa xidigihii xulka ingiriiska ka caawiyey inay gaaraan fiinalka koobka qaramada yurub ka hor inta xulka talyaaniga aysan soo afjarin rajadoodii ahayd koobka guriga ayuu tegi doonaa tababare bebe gardiola ayaa in muddoaba la dhacsanaa qaab ciyaareedka xiddigan isagoo u xidhay nambarka tobnaad ee kooxdaasi u xidhan jiray sergi aguero oo si xora ugu biiray kooxda barcelona dhinaca kale ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda tottenham iyo xulka ingiriiska harri ken ayaa dib ugu laabtay aagga tababarka ee kooxdiisa harri ken ayaa kooxdiisa tottenham ka maqnaa dhammaan kulamada isku diyaarinta xil ciyaareedka taasoo saxaafadda qaar ay u fasireen in xiddiga uu doonayo inuu isaga tago kooxdaasi harriken ayaan wax waraa ka soo saarin markii uu ku laabtay kooxdiisa iyadoo taageerayaasha qaarna ay ka cadhaysan yihiin wararka sheegaya in xiddiga laga yaabo in kooxdaasi uu ka dhaqaaqo tababaraha cusub ee kooxda tottenham nuno sprinto santos ayaa sheegay in ciyaaryahan harri ken uu safka hore kaga jiro qorshihiisa mustaqbalka ee kooxda xiddiga reer england ayaa waxaa si weyn u doonaysay kooxda manchester city oo ku baayacday in ka badan boqol milyan oo pound kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxay qarka u saaran tahay inay dib ula wareegaan ciyaaryahan romelo lukaku oo u safta kooxda inter milan chelsea ayaa la sheegayaa in heshiis hordhaca ay la gaartay xiddiga iyadoo laga yaabo in maalmaha soo socda la dhammaystiro lukaku ayaa kooxdiisa inter milan ka caawiyey inay ku guulaystaan horyaalkoodii ugu horreeyey koob iyo toban sannadood kadib iyo sidoo kale inay soo afjareen sagaal sano oo xiriir ah oo kooxda yuventus ay horyaalka seeriaaga ku guulaysanaysay xiddiga u dhashay dalka biljam ayaa kooxdiisa u dhaliyey afar iyo labaatan gool xil ciyaareedkii lasoo dhaafay sidoo kale lukaku ayaa kooxda everton u dhaliyey toddobiyo siddeetan gool saddex xil ciyaareed oo uu ku sugnaa wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab haatana dhegaystayaal dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku wada luqaynayaan cumar dhuulle cali iyo maryan mursal ciise waa tahay heestaasi ay kuwada luqaynayeen fanaaniinta maryan mursal ciise iyo cumar dhuule cali cumar mahdi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhinaca farsamada waxaa naga saaciday maxamed colaad xasan idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dawa yeelan sheegaya adba kaama daahneed doqonin weya
ردارن تبتان كل